إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada war wixii dal iyo dibad naga soo gaaray oo aad kala socotaan warbaahintii islaamiga ah alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah in ka badan labaatan dhallinyaro soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha u dhexeeya dalalka aljeeriya iyo sbayn maamulka ay xabashadu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa xabsiga dhigay haweenaya ay horey dhulkeeda uga boobeen isagoo sidoo kale xukun ku riday wiil dhallinyaro ah askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa isku dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ku dhowaad labaatan arday oo haween ah ayaa ka qalin jibiyey mu'asasada alxikma faraceeda magaalada kunya barrow maleeshiyaadka maxaarada ee fano ayaa awaamir culus duldhigay dad shacab ah iyagoo ku goondiyey beegsiga ciddii fulin weysa awaamirtaas warka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan waxaad ku maqli doontaan in ka badan labaatan qof ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay bartamaha dalka nigeria intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door korona ee warka duhure warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان waa duhurnimo jumca taariikhda hijirada ay ku beegan tahay dhegeystayaal saddexda dulxija kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan soddonka bisha shanaad ee may sanadda laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada warkii oo fidsan in ka badan labaatan dhallinyaro soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha u dhexeeya dalalka aljeeriya iyo sbain faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaara wariyaheena axmed cabdulaahi xogod dheeraad ah ayaa laga helayaa dhallinyaro soomaali ah oo ku geeriyooday heebaha u dhexeeya dalka aljeeriya iyo sbain waxaana dhallinyaradan oo tahriibiyaal ahaa ay doonayeen inay gaaraan qaaradaha yurub iyagoona badda dhexdeeda ku jiray wax ka badan labaatan maalmood halkaasina ay ku wajahayeen xaalado adag mid ka mid a dadkii u gurmaday dhallinyarada ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in uu xaqiijiyey in ay doonta ka badbaadeen laba ruux oo keliya ah isla markaana ay geeriyoodeen wax ka badan labaatan dhallinyaro ah niyuu doontii ciise dhoodha waa la soo helay sayid cali oo doonta ninkii guddoomiyaha ka ahaa iyo yar kala ila socda ma garat siddeed iyo labaatan beri bay badda saarnaayeen doontii waxaa ka haray labadoodaalabadaa nin baa ka haray siciid oo kiyaale oo yunis idriisa waa ninka meerka koowaad dhintay ciisena wuxuu yidhi galabtii maqribkiina la badbaadiyey casarkeedii wuu dhintay wuu yidhi ma garat marka bow sidaa u sheeg faamiladii raggaas waa wada baaqiceen nin kama soo harin ma garat labadaa nin baa ka soo haray sayid cali iyo nin cismaan sarifle la yidhahdo culimada diinta islaamka odayaasha iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa marar badan ka hadlay dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibka iyagoona bulshada ugu digay inay tahriibka fududaystaan ugu dambeenna ay badaha ku dhammaadaan ama magafa gacanta ku dhigo waad mahadsan tahay axmed maamulka ay xabashadu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa xabsiga dhigay haweenaya ay horey dhulkeeda uga boobeen iyagoo sidoo kale xukun ku riday wiil dhallinyaro ah faahfaahin kuaadan warkan waxaa inoo akhrinayaa wariyaheena cabdulkhaaliq macali cabduuli muddo hadda laga joogo laba sano ayaa waxa uu dab baabi'iyey suuq ku yaala magaalada jigjiga waxaana lacago loo aruuriyey ganacsatadii suuqaas la soo warinayaa in la leexsaday suuqa gubtay ayay xoguhu tilmaamayaan in la siiyey xubno u dhow hogaamiyaha maamulka ay xabashidu ka dhistay soomaali galbeed ninka lagu magacaabo mustafa cagjar iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi haweenay ka mid ah ganacsatadii ku hanti beeshay suuqa ayaa codsatay in dib loo furo suuqa si ay ugu ganacsadaan masaakiin baanu nahay madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa dadkii hantidooda ka gubatay baanu nahay dadkii taywinka ka gubtay baanu nahay ilaa maalintii uu gubtay ilaa maanta waa muddo laba sano ah madaxweyne guryihii baanu ku xaralnay adduun ma haysanno hantidii way naga gubatay laba sanaan ku sugayna labadii sane waxbana looguma qabanin inaad noo fasaxdo meeshayadii oonu dhisanno noo fasax meeshayadii intaasaanu kaa codsanaynaa xabashadaas kadib waxaa haweeneyda soo weeraray ciidamada maamulka ay xabashidu ka dhistay dhulka soomaali galbeed waxayna ku eedeeyeen kicin bulsho sababta keliya ee ay xabsiga ku mutaysatay ayaa ah sida ay uga hadashay xuquuqda ka maqan waxaana lagu xiray mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada jigjiga sidoo kale maxkamadda gobolka faafan ee dhulka soomaali galbeed ayaa waxa ay xukun ku riday cabdi oo ka mid ah dhallinyaro bil ka hor uu xiray maamulka uu hogaamiyo mustafa cagjar muddo sannad iyo bar ah ayay maxkamaddu ku xukuntay wiilkan dhallinyarada ah waxaana loo haystaa qoraal been abuur ah oo laga faafiyey sida ay sheegeen dhallinyarada deegaanka tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo mustafa cagjar uu ku goodiyey in ay caburin doonaan bulshada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed islamarkaana ay xiri doonaan cid weliba oo ka hadasha xuquuqda ka maqan iyo dhibaatooyinka uu geysanayo maamulka ay xabashidu ka dhistay dhulkaasi mahadsaned cabdulkhaaliq askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa isku dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan warbixinta warkaan waxaa la diyaar ah wariyaheena farxaan cali cabdulaahi askartan oo ay tiradoodu ahayd labo islamarkaana si gaar ah kaga tirsanaa ciidanka gorgor ee uu turkigu tababaray ayaa waxa ay isku soo dhiibeen wilaayada islaamiga ah ee hiiraan labada askari ayaa lagu kala magacaabaa cabdifataax maxamed axmed iyo yuusuf axmed cabdi iyagoona in muddo ah ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka cabdifataax maxamed axmed ayaa ugu horrayn ka warbixinaya qaabka uu ugu biiray ciidamada dowladda federaalka isagoo sidoo kale ka hadlay fasaadka iyo diinxumada ka dhex jirta ciidanka uu ka soo tegey cabdifataax maxamed axmed waxaan ka imid degmada xarar dheere ee mudug waxaan ahay ciidanka militariga ee ururka gorgor ee ururka saddexaad horinta koowaad ee taliyo u yahay weedow magaalada beledweyne aan ka qortay waana laka qaaday beledweyne annagoo oo konton ah xamaraana la geeyey xamara ciid ah ku dhammaysana xero turki sooma ku dhammaysana tababarkii shan boqolaa gaaraynay shantii boqol buubuuxisna waa ahayna kadib waana laka waday waxaana tababaray ajaanib iyo soomaali turki xerada waxaa joogay dumar oo madaxa u bannaan yahay oo adiga lagu dhaha waa islaam haddana aan ka muuqan dumarkaasaa arkay wax iigu yaabad yuusuf axmed oo ah askariga labaad ee isu soo dhiibay ayaa waxa uu dhankiisa sheegay inuu ka badbaaday dagaaladii ugu dambeeyey ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalk ku dhex maray deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan magacayga waa yuusuf axmed cabdi ka tirsanaa ciidanka dowladda qeybta gorgor tababar kusoo qaatay beledweyne ilaa mid kale oo aqoon kororsi ah turkiga ah intaas waxaan waraada iyo intaan soo shaqaynay waa un shaqooyinka hadda oo ciidankaas ahaaya waa un dagaalka hadda oo al-shabaab ay iskul jiraan dagaaladii hadda aan galee waa saas dagaal kiis ma dhihi kara waxyaalo iska kooban sida hadda mid aan soona awoorayay falkaas falkii intaas aan soo jiray oo ridada inaan banaanka ah banaanka mara waxaan leeyahay kulli qof kasta inuu dantiisa fiirsada dantiisa isku geen maslaxadiisa ogaada fursadahana iska faa'iidaysta askarta ka soo goosanaysa dowladda federaalka islamarkaana imaanaya goobaha lagu maamulo shareecada islaamka ayaa maalmihii lasoo dhaafay isa soo tarayay shalay uun ayay ahayd mar askari ka mid ah uu isku soo dhiibay maamulka degmada kurtunwaarey wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose isu soo dhiibista askartan ayaa imaanaysa xilli khilaafaad iyo kala shaki weyn uu ka dhex jiro gudaha dowladda federaalka iyadoo heerkii ugu xumaa uu marayo waxaana sii kordhaya is-aaminaad darada madaxda dowladda federaalka iyo ciidamadeeda arrintaas oo ugu wacan baa la leeyahay dhaqaale xumida ay la daalaadhacayso dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud
waad mahadsan tahay farxaan ku dhowaad labaatan arday oo haween ah ayaa ka qalinjibiyey mu'asasada alxikma faraceeda magaalada kunya barrow haddaba gebagabada munaasabadaas waxaa ka qayb galay oo warbixintan inooga diyaariyey wariyahena mubaarak cumar xafladan oo ahayd mid si heersalaha loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen martisharifka la duun ayaa ka dhacday howlka madrasada caynulislaam ee magaalada kunya barrow ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose munaasabadda ayaa waxaa ku qalin jibinayay arday gaarisay toddobiiy toban gabdhood oo bartay xirfadda xarqaanka kuwaasoo ka taqarujiyay mu'asasada alxikma oo ka mid ah mu'asasaad ka furan magaalada ee gaarka u aha dumarka ardayda ka qalin jibinaysa xarqaanka ayaa baranayay muddo lix bilood ah iyagoona xafladda ay goobjoog ahaayeen culimo salaadiin waxgaradka iyo mas-uuliyiinta wilaayada ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha mu'asasada alxikma ee faraceeda magaalada kunya barow waxa uu ka warbixiyey qeybaha ay ka kooban tahay mu'asasada ee dufcadaha horey uu qalin jibiyey mu'asasada mu'asasada waxay khaas u tahay dumarka keliya u khaas tahay waxay leedahay furuucyo kala duwan furuucyada waxaa ka mid ahaa qismu lqur'aan qur-aankii oo lagu baranay iyo qismi lagu barto shareecada oo qamiisii jimco ah iyo waxay leedahay qismi iclaanka lagu barto iyo qismiga maanta loo fadhiyo khiyaadada ah oo ay ka qalin jibinayso toddobiiyo toban arday allah subxaana wa tacaala mahad iskale ardayda markaa waxay dhiganayeen muddo lix bilood ayay u socotay qeybta khiyaadada ah maantana waxay u fadhiyaan xafladii qalinjibinta ah waxaana ka horeeyey dufcooyin ilaa iyo gaaraya lix dufco waa dufcadii toddobaad allah subxaana wa tacaala ku mahadsan markan waxaa mikrofonka lagu soo dhoweeyey suldaan maxamed cabdiqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tunni suldaanka ayaa wuxuu bogaadiyey dadaalada ay wada mu'asasada alxigma waxa uu sidoo kale suldaanka ka dhawaajiyey in laga kaaftoomay dharkii ay tolo jireen ragga farsamadaas lasoo bandhigay iyo dharka qaabka loo tolayo oo maanta dharkii dumarka ah waxaan uga maarannay in aan rag uusan dumar waxba u tolin dumarka dumar ay wax u tolaan mu'asasada waxaan leeyahay aada baad u dadaasheen waxaan kaloo mu'asasada ku ammaanaynaa waxay soo saareen xataa dad sida cisbitaallada oo kale dumarka ragaa duri jiray maanta waxaan haysanaa dumarkii dumaraa duraay harqaankiina waa kan waa u jeednaa suldaan maxamed mayow abuukar oo ah hafhayaanka odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose ayaa goobjoog ah munaasabadda iyo injineer ogaab oo ka mid ah waxgaradka magaalada iyagoon si isku mid ah u bogaadiyey ardayda qalinjebinaysay waxayna u mahadceliyeen maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee gobolka shabeellaha hoose annagana aad iyo aad haddaan waalidiintiina waa ku faraxsannahay waan idin soo dhowaynaynaa aqoonta aad noo soo bandhigteen waxaan idin leenahay allah ha idin siyaadiyo waxaan u mahadcelinaynaa wax badan walaayada gobolka makaatibteedii kala duwan khaasatan hadda waxaan u mahadcelinaynaa maktabu tarbiya wa tacliim ilaahay wuxuuna soo gaarsiiyey maanta gabdhaheena muslimaadka ahaa oo maanta soo bandhigaya waxay soo barteen oo ah harqaan ay soo barteen gabdhii aludiinka ahaa oo maanta harqaankii horteenna ku jiraayo waa jareen waana toleen waxay hore usoo taleen hortana yaalaan waa ujeednaa hadafka la idiin soo saarayna ma aha adduunyo raadis hadaf la idiin soo saaro waxa mujtamaca wax ka bedeshaan dareesil islaamiya loo tolo oo laga soo fogeeyo dharkan oo maanta gaalada toshaan laga soo fogeeyo mu'asasada alxigma waxay ka mid tahay mu'asasaadka tacliimiga ee ka furan magaalada waxayna gaar u tahay haweenka iyadoona ay macalimiinkiin haween muslimaad ah waxaan lagu bartaa shareecada qaybta cilaansaarka iyo qaybta harqaanka waxaan horey ugu qalinjibiyey arday fara badan alxigma waxay ka mid tahay mu'asasaadka tacliimiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee gobolka shabeellaha hoose mahadsaned mubaarag maleeshiyaadka maxaarada ee faano ayaa awaamiro culus duldhigay dadka shacabka ah iyagoo ku goondiyey beegsiga ciddii fulin weysa awaamirtaas waa kan wariyaheena cadnaan xaaji muxsin oo warkaan inoo qaada dhigaya war-saxaafadeed ka soo baxay maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa waxa ay dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka amxaarada uga digeen arrimo dhowr ah iyagoo ku hanjabay in ay goob walba ay ku beegsan doonaan ciddii kasoo horjeesata awaamirtooda dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobolka islamarkaana hubka haysta ayay kooxdu ku amartay inay iska soo diiwaan geliyaan xarumaha maleeshiyada islamarkaana loo qorayo jabhadnimo ayna ka qaybgalayaan dagaalka ka dhanka ah dowladda xabashida etoobiya waxa ay sidoo kale shacabka fareen inay joojiyaan la tacaamulka xukuumadda adis ababa iyagoo u fasaxay oo keliya la tacaamulka xafiisyada isgaarsiinta biyaha korontada iyo beeraha awaamiirta iyo hanjabaadda kasoo baxday maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa kusoo aadaysa iyadoo uu sii xoogeystay dagaalka u dhexeeya xukuumadda xabashida etoobiya iyo kooxdan waxaana dagaalo xoogan oo maalmihii lasoo dhaafay dhex maray labadan dhinac ay iska dileen askar badan xukuumadda adis ababa ayaa wajahaysa dagaalo uga imaanaya jabhadaha ka dhex abuuran dalkaas iyadoona xukuumadda ay tabar iyo taag u leedahay sidii ay kusoo afjari lahayd dagaalada ka dhanka ah jabhadaha raba inay ka madax bannaanaadaan xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha abiy axmed waad maasan tahay cadnaan warkan dhegaystayaal duhurimadan waxaad kala socotaan reediyo waalfurqaan markaana warka dibadda in ka badan labaatan qof ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay bartamaha dalka nigeria roobab mahiigaana oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay dalka nigeria ee dhaca galbeedka afrika warbaahinta dalkaas ayaa maanta sheegtay in daadadka ku dhuftay bartamaha waddanka nigeria oo ka dhashay roobabka ay ku dhinteen shan iyo labaatan qof halka in ka badan toban kalena la la-yahay wararka ayaa tilmaamaya in daadadkan oo ahaa kuwa sii siyaadaya marmarka ka dambeyso ay ka saramareen in ka badan konton guri taasoo keentay inay gebi ahaanba baabi'iyaan guryihii iyo dadkii deganaa oo gudaha ku jiray kooxaha samada bixinta ee waddanka nigeria ayaa sii wada dadaalada ay ku raadinayaan dadka maqan ee ay daadadku qaadeen roobabka oo naxariis ay u wada baahan yihiin dadka iyo duunyada ayaa marar qaar geysta khasaarooyin kala duwan taasoo ay sabab u tahay dunuubta iyo macaasida ay aadamuhu galayaan warkii dhegaystayaal duhurimadan idinkaga imaanayay warbaahinta islaamiga alfurqaan way nagaynta